waxaana ku tusinaysa shareecada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam inay tahay shareeco caama xadiiskaaynu sheegnay deliil buu yahay wa kaana annabiyu yubcadu ilaa qawmi khaasatan wabucidu ila annaasi caama aayaadka qur'aankuna waa inoo sheegeen risaaladda nebigu inay caam tahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa khayrkiisu batay ka ku soo dedejiyey furqaan addoonkiisii korkiisa ku soo rogay oo nebi moxameda sala allahu aleyh wasalam maxaa loogu soo rogay liyakuuna lilcaalamiina nadiira siduu khalqigaba ugu digo jinni iyo insi markaa jinni iyo insi dhammaantood in loo soo diray nebi moxamed waa la isku waafaqsan yahay aayadduna waa ku cadda hataa culammadu waxay isku khilaafaan malaa'igta ma loo soo diray nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam malaa'igta mabcuud ma u ahaa mise looma soo dirin culamada qaar baa waxay leeyihin de caalamiin waxa weeye waa marka malaa'igtu waa soo gudagelaysa waxaa kaloo ka mid a qawluhu tacaala qul yaa ayuha annaasu ina rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa dadow innii rasuulu اllahi anigu rasuulkii ilaahay baan ahay ilaykum idinka laydiin soo diray jamiican xaalaa dhammaantiintiid oo aan axadna idinka reebin markaa khadir hadduu noolaan lahaa nebi moxamed ma khilaafi kareen ee waajib waxay ku noqon lahayd ciddi in laakiin aanu ku khilaafin oo u hoggaansamo marka halka dadka qaarkood ay leeyihiin yacni cilmu baatin iyo cilmu daahir baa jira oo daahirka shareecada waa la khilaafi karaayo dad awliye oo khaasa baa jira oo sidii khadirba u khilaafay shareecadii nebi muuse markaa daahirkeedu u khilaafay ayaa daahirka shareecada nebi moxamed dad khilaafi karaa ay u jiraan oo marka waxa weeye sidii khadir oo kale ah warkay sheegayaan waa war baatiloo shareecada aan barnaba kaga ool waxa ay sheegayaan waa wax baatila markaa weeye bal ee waa zandaqe iyo kufri waa gaalnimo waxaanad u raajacdaay oo ka egtaa marka qisada muuse iyo khadir uu xaafid ibnu xajar markaa sharxayo fatxulbaariga sharxiga bukhaariga kitaabuulcilmi gudihiisa xadiidka boqol iyo laba iyo labaatan yacni saxiixulbukhaariga xadiiska boqol iyo laba iyo labaatan markuu sharxayo ayuu wuxuu ka tilmaamayaa arrinka noocaasa iyo siduu yahay iyo inay zandaqe iyo kufri tahay oo dadka odhanaya waxaa weeye markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam shareecadiisa waa khilaafi karaa oo waxa weeye annaga waxa weeye cilmu baatin baa nala siiyey xaddaanii qalbii can rabbi zandaqe iyo kufri inay tahay buu markaa tilmaamaya culamo kalena waa ka soo raraya abulcabaas alqurtubi ka mid yahay ilaahay waxa uu yidhi waid akhada allahu mihaaqa annabiyiina lama aataytukum min kitaabi waxikmati uma ja'akum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minuna bihi walatansurunah qaala aqrartum waakhadtum cala dalikum isrii qaluu aqrarna qaala fashhaduu ana macakum min ashaahidiin nebiyadoo dhan waxaa laga qaaday ballan ballanka waxaa lagaga qaaday nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hadduu yimaado inay rumeeyaan oo u gargaaraan oo raacaan ballankaana waa wada aqbaleen markaa nebi khilaafi karaa sidaasaanu u jirin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam marka haddaba ruuxa caqiideeyo is yidhaahda waad ka bixi kartaayoo waad khilaafi kartaa shareecada nebi moxamed oo waa ku bannaan tahay inaad khilaaftaa ama adiga kuma bannaane e ciday u bannaan tahay baa jirta ciddaasi cidday doontaba ha noqoto ama nebiye ha noqoto ama awliye ha noqoto yacnii cidday doontaba ha noqotee ciday u bannaan tahay shareecada nebi moxamed inay khilaafaan oo mukallafiina ayaa jirta cidda sidaa caqiidaysaa waa gaalowday waayo macnaheedu waxay tahay risaaladdii nebigu inay caam tahay inay beeniyeen saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam waxau inoo sheegay wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ila an yatabicanii saxaabada qaar buu nebigu wuxuu ku arkay warqad tawraad ka mida iyagoo akhrinaya markaasuu nebigu aada uga cadhooday waxaanu ku yidhi wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum waxaan ku dhaartay ilaahaye hadduu muuse noolaan lahaayoo dhexdii dhexdiinna joogo maa xalla lahu ilaa an yatabicanii uma xalaal noqoteen inuu aniga ee raaca mooye wax kale uma bannaanaateen xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen oo waxay dhahan waa xadiis xasana
marka waxa weeye calaa kulli xaal adilada markaa sidaas inoo tilmaamaysa waa badan tahay mas'aladaasina waxa weeye waa ijmaac ruuxa caqiideeya shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in la khilaafaa dadka qaar inay u bannaan tahay inuu gaaloobayo culammadoo dhan baa isku waafaqsanoo inaba wax khilaafi kuma jiro
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سحرka markuu ka hadlayey kole نushadan hayaa waxay qoraysay وma يucalimaani min أxadi xatىa yaqula inama naحnu fitnaة falaa تkfur نuسka qaarna waxay qorayaan وma hm bضariina min أxadi ilا bإidn الlah وyتacalamuuna ma yadurهm wla ynfacuهm marka waa isku aayad laakiin qadarka kaga cad ama yani mas'alada u daliilka ahi waa taan akhriyey markii hore وma yucalimaani min أxadi xatىa yaqula inama naحnu fitnaة falaa تkfur waxaa laga deliishanaya sixirku inuu kufr yahay laakiin qadarka kale inuu sixirku dhibaato leeyahay ayuun bay tilmaamaysaa laakiin inuu kufri yahay tilmaami mayso macnaheeduna waxay tahay wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fit wamaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidni اllah yacni waxa weeye cidnaba ku dhibi maayaan ilaahay qadarkiisa mooyaane si kale cid kale ugu dhibi maayaan bimacnaa qadar ahaan ilaahay wuxuu u fasaxay inay dhibaan mooyaane wax kale dhibi maayaan idnigana marka ilaahay loo idaafeeyo wuxuu noqdaa laba macne alidnu اlqadari wاlidnu الsharci idankii qadariga ahaa bimacnaa qadar ahaan wuxuu ilaahay u ogolaaday inay dhacaan iyo idankii sharciga ahaa oo sharci ahaan wuxuu ilaahay u fasaxay idanka sharci oo kale waxaa ka mida qowluhu tacaala ma qaطactum min liinatin aw taraktumuha qa'imaة calى usuuliha fabiidni اllah waxaa looga jeedaa fabisharcihi wa amrih yacnii dhirtii wixii aad goyseen iyo waxaad dayseenba waxaa ku samayseen waafaqsani aa waafaqaysaan sharciga ilaahay midnaba mukhaalafo kumaydaan dhicin sharciga aad khilaafteen marka idnigaa waxaa looga jeedaa idni qadari ah amaa idanka aayaddan ku jira wma hm bidaariina bihi min axadi ila biidni اllah waxaa looga jeedaa idniga qadariga ah waayo sharci ahaan marnaba ilaahay sixir ma fasixin ee waxaa looga jeedaa wuxuu ogolaaday wuxuu ogolaaday qadar ahaan in waxaasi dhacaan taas iyada ayaa looga jeedaa wayatacalamuuna ma yaduruhum walaa yanfacuhum waxay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaaya walaa yanfacuhum aan anfacaynin oo sixirkii waa dhibaatuu leeyahay nafcina ma leh bimacnaa dhibaatadiisaa dheeftiisa ka badan saas aawadeed waa mudirun waa mid dhibaato leh cilmigaan nafciga lahay in la bartana ma aha waxaynu joognaa naaqidkii ugu dambeeyey shayga tobnaad alcaashiru shayga tobnaad ee islaamnimada burinaya alicraadu can diin illahi tacaala diinta ilahay in laga jeesto laa yatacalamuhu baran maayo walaa yacmalu bihi kumana camal falaayo wadaliilu qowluhu tacaala inay gaalnimo tahayna waxaa u daliila hadalku ilaahay yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi huma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun waman adlamu yaa ka dulmi badan istifhaamu bimacna nafyi istifhaam waa su'aal macnuhuna wuxuu u dhacayaa nafyi oo diidmo ah yacni odhaahdu waa su'aal laakiin macnuhu diidmu u dhacayaa yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirte ay laa axada adlamu qof ka dulmi badani ma jiro oo ka xadgudub badan miman dukira biaayaati rabbihi kii lagu waaniyey aayaadka ilaahay uma acrada dabeedna jeestay canhaa aayaadka ka jeestay inaa min almujrimiina muntaqimuun ilaahay waxau yidhi inaa min almujrimiina annagu kuwa gabood falay waxaanu nahay muntaqimuuna qaar ka aarsanaya waa ka aarsanaynaa waxaa laga tilmaamaynaa waxaa laga tilmaamayaa waa ciqaabaynaa markaa sheikhu waxau inoogu tilmaamayaa diinta ilaahay oo laga jeesto jumlatan wa tafsiilan si kulli ah looga jeestaa inay gaalnimo tahay icraadkiina waa icraadaan waa laba icraad jeesi dhammaystiran oo diinta ilaahay laga jeesanayo oo aanu qofku xataa wixii islaamnimadiisu la'aanteed aynay ansaxaynin inuu caqiideeyo rumeeyo uu ka jeesanayo taasi waxay noqonaysaa kufri akbar ama isagoo caqiidadiisu sax tahay iqraarkiinu iqraarkiisuna sax yahay waajibaadka qaar inuu ku camal falo jeesiga uu ka jeestaa isagoo caqiidaysan taasi waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin ama icraadun duuna icraadin waa jeesi jeesigii weynaa ee gaalnimadaha ka sokeeya culammaduna waxay yidhaahdeen asalka diinta markuu ka jeesto ayuu noqonayaa gaal icraadkana waxaa ku gaaloobi karaa kufri asliyana waa noqdaa kufri riddana waa noqdaa yacni sida waxa weeye gaalada qaarkood gaalnimadoodu ay u tahay kufru icraad gaalnimadii asliga ahayd ayaa gaalnimadii soo darrisay ee kufru riddana sababteedu ay u noqon kartaa jeesi diinta laga jeestay oo wax kastoo diinta shardi u ah sixadeeda ama iimaanka sixadiisa shardi u ah jeesiga laga jeestaa waxay noqonaysaa oo la caqiidayn waayaa oo la rumayn waayaa oo lala iman waayaa waxay noqonaysaa kufri akbar waxaana ka mid a anwaacda icraadka ama jeesiga nebigu sala allahu alayh wasalam markuu tegey daa'if meesha la yidhahdo waxa uu bandhigay nimankii ka talin jiray meeshaas inay magan geliyaan si uu ilaahay hadalkiisa u gaadhsiiyo dadka saddex ninoo walaalaa oo ilmo cabdiyaaliil la odhan jiray ilmo cabdiyaaliil baa la odhan jiray baa ka talin jiray meesha saddexdii nin buu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka codsaday inay magan geliyaan laba nin waa diideen waxba ku magan gelin mayno bay yidhahdeen bale waxaabay ku direen dadkii wax magaratada ahaa iyo dadkii waallaa iyo carruurtiiyo markaasay yidhahdeen shiida markii dambe nebiga sala allahu alayh wasalam intay dhagxaan ku dhufteen oo dhiig ka yimi ayaa sidii lagaga saaray daa'if waata malaggii buuruhu u iman doono nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uu yimi ee dabeedna uu ku yidhi labada buurood haddaad doonto inaan ku masaxo yacni waxa waa ku masaxaya nebiguna sala allahu alayh wasalam waa raxmad badnaa isagoo sidaa xun ay u galeen oo dhagxan la dhaceen oo waxa weeye sidaa ay uga saareen daa'if haddana cadhadii kumay kellifin inuu yidhaahdo markaa roga malaggii buurahu rog oo waxbaa ka reebi ee wuxuu yidhi waxaan markaa rajaynayaa ilaahay dhabarkooda inuu ka soo bixiyo dad ilaahay keliyeeye oo waxida oo mu'miniinah oo aan ilaahay u sharig yeelin bimacnaa waxaan baxnaaninayaa ka dhuur sugayaa dadkay dhali doonaan in qaar muslimiin oo mu'miniina ka mid noqdaan aan ku noqdo halkii hore eh labadaa nin sidaa xun bay u galeen ninkii kale ee saddexaad ibn yacni ibnu cabdiyaaliilkii saddexaad markuu u tegey nebigu sala allahu alayh wasalam oo uu ka codsaday inuu magan geliyo si uu dadka diinta u gaadhsiiyo wuxuu ugu jawaabay anigu waxba ka odhan maayo buuri waayo laba mid baa tahay inaad run sheegayso iyo inaad been sheegayso haddaad run sheegayso midaan hadal ku celiyaba waad ka weyn tahay haddaad been ka been sheegaysana oo ilaahay ku been abuuratayna iyadan ilaahay ku soo dirin aad tii ilaahay baa isoo dirayna waxaan la hadlo waabaad ka liidataa bimacnaa inaan la hadlaba ma istaaheshid markaa sidaasaanan marnaba kuula hadlayn markaa kufrigiisu muxuu ahaa kufru icraab bimacnaa kuma rumaynayo kuma beeninayo yacni taas weeye kufrigiisu waxa uu ahaa kufri icraad ah oo uu diintaba ka jeesanayo yacni demba ka geli maayo ma rumaynayo mana beeninayo yacni saas yada wey kufru icraadku wuxuu kaloo noqon karaa kufru ridda oo qofkii muslimkaabaa kufru icraad ku gaaloobi karaa qofku markuu ashaatay yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ana moxamadan rasuulu اllah yaعni saara bilkalimati muslima kelmadda markaa iqraarka ee shahaadateynka uu qiraayo wuxuu ku noqonayaa muslim haddaba hadday soo baxaan shay jeesiga laga jeestaa gaalnimo uu noqonaayo waxay noqonaysaa kufru riddaa inuu ku dhacay oo murtad noqday inuu diintii dib uga noqday ayay noqonaysaa daabitka waxaa weeye ay leedahay kufru icraadku markuu yani lagu gaaloobayey markaan lagu gaaloobayn icraadka marka lagu gaaloobayey markaan lagu gaaloobayn ahlu cilmigu saasay u sheegeen waxa uu yidhi sheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan waa mufti diyaari najdiya fii zamanih sheekhii markaa reer najdi muftigooda ahaa wakhtigiisii ayuu ahaa cabdiraxmaan ibnu xasan oo fatxulmajiidka alifayna waa inankiisii cabdulatiif waa inan cabdiraxmaan maxamed ibnu ibraahim sheikhii ibnu baaz waa awowgii ruma waa moxamed ibnu ibraahim ibnu cabdilatiif cabdulatiif waxa uu yidhi markii la weydiiyey icraadka naaqidka noqonaya qofka islaamnimada ka burinaya waqad su'ila alcallaamatu shaykh cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan can alicraad aladi huwa naaqidu min nawaaqid اlislaam icraadka islaamnimada burinaye lagu ridoobaye lagu gaaloobaye diinta lagaga baxayo markii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay ina axwaala الnaasi tatafaawatu tafaawuta cadiima watafaawutun bixasabi darajaatihim fi اliimaani إida kaana aslu اliimaani mawjuuda wاltafriiطu wاlshirku inama huwa fima duna dalika min alwaajibaati wاlmustaxabaat وأma إida cudima اlasl اladii yadkulu bihi وأma إida cudima الأصل اladي yudkl bه yudkl bه في الإسلام وأعرض عan ذلika بالكuلية فهذا كفر إعراض في قوله تaعالى ولقد ذرأna لجهنم كثيirا من الجن والإنس الآية وqوله وqوله تaعالى ومن أعرض عن ذiكري فإن له معيشhaة ضنكا الآية waxa uu tilmaamay cabdulatiif ibn cabdiraxmaan raxmat ullaahi calayhim jamiica in waxa weeye dadka xaaladahoodu ay aad iyo aad u kala duwan tahay darajaadkay iimaanka ku leeyihiinna inay kala tagan tahay oo aynay iimaanku isla ekayn asalika iimaanku hadduu joogo asalka iimaanku hadduu joogo آه darajaadka iimaanku waa la tagantay laakiin asalka iimaanka haddii la waayo taasi wuxuu noqonayaa kufru icraad buu noqonayaa gaalnimada markaa sababteedu ay tahay jeesi diinta laga jeesto yacni noocaasuu noqonaya sulaymaan ibnu sixmaan ibnu sixmaan waxa uu yidhi isagoo tacliiqinaya hadalka cabdulaiif fatabayana min kalaami الshaykhi ana alinsana laa yakfuru ila biاlإcraadi can tacalumi اlasli aladi yadkhulu bihi alinsanu fi اlislaami la bitarki اlwaajibaati wاlmustaxabbaat waxaa ka caddaatay buuli hadalka sheikha qofku inaanu ku gaaloobaynin inuu ka jeesta mooyaane asalka uu diinta ku soo gelaayo qofku barashada uu baranayo inuu ka jeesta mooyaane yacnii asalka uu diinta ku soo gelaayo barashadeeda markuu ka jeesto xaaladdaasuu ku gaaloobayaa wa shuruudu laa ilaaha illa allah masalan cilmigii iyo yaqiintii maxabbadii jacaylkii ikhlaaskii yacni inqiyaadkii waxyaalaha noocaasa markuu ka jeesto ayuu wuxuu noqonayaa yacni kaafir buu noqonayaa asalkii uu diinta ku soo gelaayey markuu ka jeesto waa sida shuruudu laa ilaha illa allah oo kale markaa wuxuu noqonayaa kaafir murtada buu noqonayaa amaa hadduu asalkuu diinta ku soo gelaayo aanu ka jeesanin yacni icraadkaasi nowcii kufrigaa maaha laa bitarki alwaajibaati waalmustaxabbaat arkaanta qaar oo kale uu ka jeestay sida zakada yacni camalfalka uu ku camalfalaayuu ka jeestay waana ictiqaadiyey dee kuma gaaloobayo kuma gaaloobayo laa bitarki alwaajibaati waalmustaxabbaat hadalkaasi wuxuu ku yaalla adduraru asaniya mujalladka tobnaad afar boqol iyo laba iyo toddobaatan ilaa afar boqol iyo saddex iyo toddobaatan safxadda abuu ku yaalla waxaanuu yahay hadal markaa si fiican u caddaynaya icraadka nooca kufri ak kufri akbar noqonaya iyo noocaan noqonaynin marka in la yidhaahdo shay kastoo waajib oo laga tago kufru icraad baa ku jira yacni tan noocaas waxa weye waa ictiqaadu alkhawaarij shaygii kastee waajibee laga tagaba kufru icraad baa ku jira oo waa ku gaaloobayaa qofku in la yidhaahdaa caqiidadii ahlusunna waljamaaca maahee waxa weeye waa caqiidatu alkhawaarij camalfalka ashyaada qaar lagu camalfalayo jeesiga laga jeestee la iyadoo la ictiqaadsan yahay laga jeesto camalfalkeedana wax la ysku khilaafay waa jiraan sida salaadoo kale wax la ysku khilaafay waa jiraan markaan ictiqaadka laga jeesanina camalfalka la samaynaayo keliya laga jeesto waxyaalo la ysku khilaafay ma gaalnimaa mise ma aha waa jiraan salaadaana ka mid ah laakiin shay kastoo waajiba jeesasa jeesashada laga jeesto camalfalka la samaynayo in la yidhahdo waa kufri akbar iyadoo ictiqaadu ahli sunna waljamaaca sinaba uma aha ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ولا فرق وح فرقي uma dhexeeyo oo kuma kala duwana في جamيiعi hadihi النawaaqidi waxyaalahan markaa islaamnimada burinaya dhammaantood hee bayna alhaazili wاljaadi wاlkhaa'ifi ka waxa weeye dheeldheelaya ama kaftamaya iyo kay dhabta ka tahay iyo ka baqaaya intaa midnaba kuma kala duwanee hadduu gaalnimo la yimaado waa ku gaaloobayaa walow cabsiba ha u geyso hadduu gaalnimo la yimaado waa ku gaaloobayaa walow markaa kaftanba ha ka ahaato hadduu gaalnimo la yimaado waa ku gaaloobayaa dhabba ha ka ahaatee ila almukraha waxaa laga reebayaa ka baqayaa kii markaa la dirqiyoo la khasbay oo waxaa dhici kartaa ruuxaan ikraah sharciya la la khasbin oo shuruudihii ikraahu dhammaystirnayn inuu isagu intuu iska baydadoo iska baqo ayaa waxa suurowdaa dee inuu kufriga iskaga hadlo dee waan baqayay markaa cudurdaar noqon mayso shuruudulikraah kuma dhammayn weeyi marka waxaa laga reebayaa uun kii mukraha ee isagu la dirqiyey ila almukraha ra'da la kordhigo ilaa haddaad mukrihi tidhahdo waxay noqonaysaa kii wax khasbaye mukrahna waa kii la khasbay hadda kaas la soo reebaya waa kii la khasbay ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani kuwii gaaloobay waxaa laga soo reebay kii la khasbay isagoo qalbigiisu iimaankii ku xasiloon yahe oo wax isbeddeli aanu ku dhicin baa laga soo reebay إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح, بالصدر ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله يعني قالda inay cadho ilaahay ku dhacaysaa laynoo sheegay waxaa laga reebayaa un gaaladaas kuwa gaaloobay kii la dirqiyey ee la khasbaya gaalnimo lagu khasbay gaalnimada lagu khasbayaana waa maxay waa gaalnimo muuqata waa odhaah ama waa ficil ilaa caqiidada qalbiga lama khasbi karee oo dadkii wax awooda kuma laha qalbiga markaa caqiidadiisa mana dirqiyi karaan oo ma khasbi karaan qalbigaaga waxa gelaya ma dirqin karaan mana taalacan karaan oo ma ogaa qalbigaaga ma gaalnimaa ku jirta ma iimaan baa ku jira saas aawadeed shardi waxa ah inaan qalbigoodu isbeddelina iimaanku sidii ugu sugan yahay kufriga ay samaynayaanna waa inay uga jeedaan takhallus ay dhibta kaga baxayaan oo dhibaatada la dhib la dhibaayo ay kaga baxsanayaan aynay qasdan kale sidiisa ula imanayn ruuxa kaftan ugu hadla gaalnimada inuu gaaloobayo waxaa laga qaadanayaa aayaadkii aynu soo marray ee istihzaa'a loo deliishaday qul abillaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aayaadkaasaa loo deliishanaya markaa sidaas yadaa weeye wa kulluha min acdami ma yakunu khaطran wa aksari ma yakunu wuquuca dhammaantoodna waxay yihiin waxyaalahaas kufriyaadkee lagu gaaloobayaa dhammaantood waxay yihiin min acdami maa yakunu khaطaran waa waxyaalaha ugu khatarta badan bay ka mid yihiin waxyaalaha ugu waaweyn xagga khatarta ayay ka mid yihiin wa akari maa yakunu wuquucan waxyaalaha ugu badan xagga dhicitaanka ayay ka mid yihiin fayanbagii lilmuslimi an yaxdaraha muslimka waxa markaa u habboon inuu ka digtoonaado wayakhaafa minhaa uu ka baqo calaa nafsihi naftiisa uga baqo nacuudu billahi ilaahay baanu magan gelaynaa min muujibaati ghadabih cadhadiisa waxyaalaha waajibiye ee keensada baanu ilaahay ka magan gelaynaa wa aliimi ciqaabih ciqaabtiisa xanuunka kululna ilaahay baanu ka magan gelaynaa bimacnaa ilaahu naga badbaadi ciqaabkaaga iyo cadhadaada waxa yani keensanaya yani ducu ku soo khatimay allahuma aamiin waxyaalaha islaamnimada buriyaa tobankan kuma koobnee waa ka fara badan yihiin waxaana loo raajici karaa yani qayb badan oo ka mid a ciddii aan kutubta markaa taalacashadooda ku fiicnayn muxaadaradii habeenkii dhoweyd ee jimcaha ee ku saabsanayd alridda wa asbaabuha yacni islaamka noqodka iyo sababaha ay leedahay ee keensada waayo umuuro badan oo aan halkan ku sugnayn ayaynu ku sheegnoo kaga warrannay waxaynu se baraarujinaynaa marka la yidhaahdo qofka caynkaa sameeyaa waa gaal macnaheedu ma aha ruux kasta oo waxaa la yimaada sidaasuu noqonayaa oo kama baaqan karo ee waxaa dhici karta qof inuu gaal